halkani waa raadyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto warji
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa isniin ay siddeed iyo labaatan tahay bisha oktoobar sannadku waa laba kun iyo sagaal iyo toban idaacadda ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo cabdiraxmaan taysiir ah qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladii ugu dambeysay fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan iyo doon ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo ku qallibantay beledweyne wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee qaybo magaalada muqdisho ah oo maalintii afaraad dhigaya dibadbaxyo ay uga cabanayaan wadooyinka xiran iyo canshuurta dowladda barnaamijka xaaladda xeryaha oo ku saabsan mashruuca xalka waara iyo haddii uu ka dhaqangalay deegaanada maamulka galmudug xubinta sicirka iyo suuqyada oo laga soo diyaariyey baydhabo codadka dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka iyo xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diyaariyey jowhar balse marka hore kusoo dhowaada wararka arrimaha bani'aadanimo oo ay noo akhriso leyle cabdi maxamed
toban qof oo ay ku jirtay la taliyaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle ee dhanka arrimaha haweenka dahbo xasan axmed ayaa ku dhintay shil doon oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida uu inoo xaqiijiyey guddoomiyihii hore ee gobolkaasi cabdifataax xasan afrax oo doonta saarnaa doonta waxaa saarnaa labaatan qof oo isugu jiray mas-uuliyiin maamulka ka tirsan dad rayid ah iyo askar dadka la soo badbaadiyey waxaa ka mid ah duqa magaalada beledweyne safiye sheekh xasan cali guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax iyo askar kale waxaana jira dad ilaa iyo hadda lala-yahay doonyo ay saaran yihiin dhallinyaro dabaasha taqaana oo deegaanka ah ayaa qayb ka qaadanaya howsha badbaadinta iyo baadigoobka dadka lala-yahay ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in lasoo badbaadiyey in ka yar toban qof hay-adaha xuquuqda aadanaha ee human rights watch iyo amnesty international ayaa soo saaray laba warbixin oo cusub oo ka digaya heerka hooseeya ee xorriyadda hadalka ee ka jirta dalka tanzaniya sharciyo cusub oo la meelmariyey tan iyo markii uu talada waddankaas la wareegay madaxweyne john mugufuley sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa la xadiday shaqada warbaahinta ururada hay-adaha ka madaxa bannaan dowladaha iyo kooxaha kale ee mucaaradka ah sharciyadaasi ayaa horseeday xarigga ugu yaraan labiyo toban wariye iyo in albaabada la isugu dhufto ama shaqadooda laga hakiyo ama ganaaxa lacag ah la duldhigo in ka badan toban wargees iyo xarumo idaacadeed kuwaas oo lagu eedeeyey inay tabiyeen warar been abuur ah guddoomiyaha gobolka californiya ee dalka mareykanka gevin newsom ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah inuu galay gobolka oo dhan kadib markii dab uu qabsaday keymaha taas oo dabayshu ay kusii faafisay meelo badan dad gaaraya boqol iyo siddeetan kun oo qof oo ku sugan waqooyiga gobolkaas ayaa lagu amray inay isaga baxaan guryahooda agagaarka waddooyinka ku dhow santa roosa ayaa laga dareemay saxmadda gaadiidka iyada oo dadkuna ay isku dayayaan inay barakacaan tobannaan kun oo guryo ayaa halis ugu jira dabka ka imaanaya keymaha koronto la-aantii ugu darnayd taariikhda gobolkaas ayaa haysata hal milyan oo qof shirkadaha korontadu waxay isku dayayaan inay ka hortagaan dab hor leh oo ay faafin karaan fiilooyinka korontada ee waxyeeladu gaartay hal milyan oo qof ayaa laga cabsi qabaa in saacadaha soo socda ay go-doon sahay noqdaan warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha arrimaha biniaadamnimo ee ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto warji aad baad u mahadsan tahay leyle cabdi maxamed dhegaystayaal u diyaargarooba qodobada idaacadda ergo ee maanta oo faahfaahsan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
mar kale kusoo dhowaada idaacadda ergo ee maanta haddii aan ku bilaabana magaalada beledweyne iyo deegaano kale oo gobolka hiiraan ah waxaa ka dhacday fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle waxay geysatay fatahaadu khasaare isugu jira naf iyo maal sida aad warkaba ku maqlayseenna waxaa maanta shil doon oo beledweyne ka dhacay ku dhintay dad isugu jira mas-uuliyiin maamulka ah iyo dad rayid ah fatahaadda ayaa hakisay shaqadii garoonka diyaaradaha igaas khaliifa ee magaalada beledweyne waxay sidoo kale sababtay inay xirmaan xarumihii waxbarashada isbitaalada ayay saameyn ku yeelatay waxaa go-day waddada isku xiraysay magaalada iyo deegaanka ceel jaalle oo duleedka ah halkaas oo ay dadka ugu badan u barakaceen dadka safraya waxay ku qasban yihiin inay adeegsadaan doonyo haddaba wariyaha rediyo ergo ee magaalada beledweyne cabdirasaaq axmed xuseen ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda iyo saameynta ay ku yeelatay degmooyinka beledweyne buulo burta iyo jalalaqsi fatahaadda webiga shabeelle oo toddobaadkii labaad gashay ayaa geysatay khasaare naf iyo maal leh waxaa la xaqiijiyey dhimashada shan qof oo afar carruur ay tahay fatahaadii ugu xooganeed oo goysay waddooyin muhiim ah islamarkaana kala xirtay magaalada iyo duleedkeeda oo loo barakacay waxay dhacday afar iyo labaatankii bishan oo ku beegneed khamiistii markaas uu webiga keenay biyo badan ilaa iyo haddana aad buu u sarreeya heerka webiga guddi loo xil saaray qiimaynta iyo la socodka fatahaadda webiga shabeelle oo isugu jiro maamulka degmada kan gobolka hay-adaha gargaarka ee fadhigoodu yahay beledweyne ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay ka barakaceen lixdan kun oo qoys oo deganaa degmooyinka beledweyne buulo burda iyo jilalaqsi waxay fatahaaddu dumisay shan iyo toban kun oo suuliye lix kun oo guri dhammaan xarumihii waxbarashada oo isugu jiro dugsiyo iyo jaamacado ayay fatahaaddu saamaysay sidoo kale waxay fatahaaddu saamaysay xarumihii caafimaadka oo uu ku jiro isbitaalka guud ee beledweyne oo adeeg lacag la-aan ah bixinaya kaasi oo hadda ay hakad galeen qayb ka mid ah howlihiisa waxaa sidoo kale fatahaaddu baabi'isay beero aada u badan suuqa qudaarta sayladda xoolaha ayaa gebi ahaanba xihan shantii maalmood ee ugu dambeysay fatahadda sanadkan waxay kuwii hore uga duwan tahay in qoysaska ugu badan ay barakaceen ka hor inta aysan biyaha guryahooda gelin iyagoo ka faa'iidaystay digniino la xidhiidha fatahaadda oo ka baxay idaacadaha iyo dadka qaar oo hiladooda oo ethoobiya jooga ka helay xogta badashada biyaha webiga dadku waxay xilli hore la baxeen carruurtooda raashinkooda iyo agabkii kale ee muhiimku u ahaa iyagoo u barakacay deegaanada ceel jaalle iyo ceelgaal oo bannaanka beledweyne ah xaawo axmed rijaal iskuduwaha maareynta gargaarka gobolka hiiraan ayaa ergo ugu warantay xaaladii ugu dambeysay ee fatahaada webiga horta magaalada beledweyne dhammaan waa biyihii waa wada saameeyeen magaalada beledweyne way kala go-an tahay sababtoo ah dadna guriyay go-dan ku galeen dadna banaankaay joogaan adeega xitaa oo oo aan dadka barakacay u samayn lahayn dhankaas kale xitaa iyo magaalada ma soo gaarsiin karna annaga ceel jaallaan joognaa hadda waxaan ku tala jirnaa in doomo iyo aan aan ugu qaadno aan u geyno dhinaca dhimashada waxaa waaye afar qofood oo horo laba wiil oo qoraxsi ku dhimatay iyo laba wiil oo ku dhimatay meeshaan keliga shalayto waxaa kusoo siyaabay wiil isagana ku dhintay keliga waa dhibaato ayadana inteeda la eg dadka magaalada uga barakacay duleedka taagga ah inta aysan guryahooda biyaha gelin waxaa ka mid ah maryan rooble maalin oo haysata sideed carruur ah waxa ay ka guurtay gurigeeda oo ku yeelay xaafadda kooshin laba iyo tobankii bishan hadda waxay ku sugan tahay deegaanka ceel jaalle waxay sharaxaysaa waxa ku dhaliyey inay ka soo guurto gurigeeda oo aysan biyo gelin waxaa iigu wacan tariibka horaa waxaa i gaaray waxaan la sheegi karin i gaareen dhibaato xalisana gaartay oo wax walbaba hantidaan lahayn iyo waxaan joodari wadane iyo waxaan jaqaf wadane wixii oo dhan ay biyuhu naga qaadeen marka markaan digtiinaan qabnay digtiinaa laqaba warbiyuhu waa kuwaana toobiya nafa arna looga soo diray taleefayo warbiyaha ka baxa warbiyaha ka baxa keli adigu iska dhaaf biyaha biyaha weynoo soo socday biyihii soko oo hilikeliyana soo barakiciyey annaga ilaa godki ay kowba ay kasoo dhacayenaan deganay foos dhicisow maxamed oo ah hooyo haysata toddoba carruura kana barakacday fatahaadda webiga shabeelle xilli hore ayaa sheegtay in marka loo eego fatahaadii horeyo tan ay khasaare yar tahay midda hadda waayo dadka intooda badan xilli hore ayay biyaha ka baxeen laakiin sanadkii hore dadku waxay ka barakaceen markii waddooyinka iyo guryahooda ay biyaha galeen foos ayaa sanadkii hore waxa ay biyaha ka dumiyeen guri hal qol oo baraka ah oo ay deganeed waxaana markii ay soo noqotay ay ku dhisatay aqal marka la gaaro xilli roobaadka dadka ku dhaqan magaalada beledweyne waxaa soo wajaha cabsi la xidhiirta waxyeelada fatahaadda webiga shabeelle oo sanado badan aanan helin dayactir sida ay ergo u sheegtay foos dhicisow maxamed mar kastoo roobs oo soo da-abo wadnaha farta ku haynaa maxaa idi qaba doono waa idiga guuraa keliga soo fakanaa maxaa idigu dhici doono sidii anba wadna balbahaar qorax maxay idaga dhibaysaa banaanka saasaan kusoo baxno biyaha tirada badanna aan kasoo qaxno oo la sheegaa gadaalna laga sheegaa haddana aan dareenno gurgiyo ku jiraan ee gudihiisa ay ku jiraan aan kusoo qaxno
goobaha ay biyaha galeen waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ah isbitaal dadka si lacag la-aanha loogu daaweyn jiray barxadda hore isbitaalka iyo goob ay jiifin jireen bukaanada galabtii ayay biyaha galeen isbitaalka inta aysan biyaha gelin waxaa jiifay soddon bukaan laakiin hadda waxaa jiifo laba bukaan oo keliya isbitaalka waxaa la dhisay kun iyo sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaana dayactir ugu dambeysay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeeddii wixii ka dambeeyey isbitaalka ma helin dayactir ku filan sida weergo u sheegay agaasimaha guud ee isbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif oo ka warramay xaaladda isbitaalka maadaama isbitaalka uu yahay meel god oo ku jiro isbitaalkana aan wax badan la dhisin oo muddo dheer dhismadiisa ay ka soo wareegatay waddadii isbitaalka hortiisa maraysayna dhismo badan ay heshay islamarkaasina guryaha ka soo horjeeda isbitaalka ama dhismooyin kasoo horjeedana dhammaantood cid walba ay dhisatay kor u qaadatay waxay noqotay meesha keliya ay biyaha iskugu soo aruuraan inay noqoto isbitaalka biyaha waa arkaysaa isbitaalka fadhiyo dhammaan biyuhu waxay xaggaa waxay noqotay meel sarrayso isbitaalkana godow noqdo biyaha dhan waxay isbitaalka ayay iskugu imaanaan marka waxay noqonaysaa isbitaalka naftiisa inuu dhibaato badan soo gaarsiiso haddaba sidee wax looga qaban karaa fatahaadaha ku soo noqnoqday gobolka hiiraan maxaase loo baahan yahay waxaan su-aashaas weydiiyey aqoon-yahan cabdinaasir maxamed cabdi oo bartay maamulka iyo maareynta kana mida barayaasha jaamacadda jubkey okay halka waxaan u arkaa qodobka koowaad in webiga lagu sameeyo qashin saaris maxaa yeele webiga hadda waa qaab falaad ah oo waxaa ka buuxa caro badan marka biyaha haddii ay ku yimaadaan badan waxaa weeye ma xamili karo bannaanka ayuu usoo saaraya qodobka labaad in la sameeyo dhaqaale aruurin bulshada oo haddii yacni howl la qabanayo dhaqaale runtii kama maarmayso marka bulshada kooda ugu yar iyo kooda ugu weyn dhanka dhaqaalaha in lagu yani laga soo aruuriyo qaaraan oo arrintaasi lagu samaynayo midda saddexaad in haddii halistaasi la ciribtiri waayo yacni ugu yaraan xitaa la sameeyo waxa la dhaho riski reduction in la sameeyo oo halistii la yareeyo ayadoo kanaalo yacni loo dhinacyada webiga kuwa hadda jirana lagu samaynaya qashin saaris kanaalo kaloo hor leh in laga saaro yani si webiga naftiisa u helo oo halistii loo yareeyo fatahaadda webiga shabeelle ayaa barakicisa dad ku nool magaalada beledweyne mana muuqato dadaal looga hortagayo fatahaadda oo dhibaataysa shacabka waxaana fatahaadii ugu dambeysay ee dhacday bishii abriil labada kun siddeed iyo tobanka ku dhimatay shan qof cabdirasaaq axmed xuseen radio ergo beledweyne wariyaheenna cabdirasaaq axmed xuseen wuxuu sidoo kale shil doon oo magaalada beledweyne maanta ka dhacay ka wareystay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax walaa naga saakiniyo waxaan kasoo baxnay buundaweyn buundadan oo layihahdo buundaweyn waxaan kusoo soconay dhankan suska xaafa xaafadda oo caawafaaka nuurxawaad si aan maaragtay barnaamijyo dad caawinahoo lawadayo musiibadan dadka ku dhibaatooyay lagu caawinayay doonaan soo raacnay doontaas dooma tireeyo oo biyaha dhex mara webiga markaan dhex socono webiga dhex martaa baasho biyaha aada u fateyen yaa maaragtay adiga markaan soconno dhowr daqiiqo kadib bay biyo xooga nagu dhufteen biyihii markay ku dhufteen baashii waa qaliban marka dadkii aan ku soconay in badanoo ka midana waa ku geeriyoodeen allahu nacriso waxaa ka mid ah dahabo gabadhaasoo aada samafalo waeeda hooynan aada u yaqaanin waeeda la samiyaa madaxweynaha hirshabelle arrimaha haweenka iyo maaragtay dad fara badan oo aqoonyahan dhalinyaro u badan iyo kuwo kaloo musaafur ahaayo annaga hore noo soo raacay oo inay usii furaan muqdishada marka dadka ilaa iyo toban meelaha tirada waan hubo aniga waa ku geeriyootay intaani kale adiga saacado kadib aan guri matalnay maaragtay waan kasoo badbaadnay meesha imise qofaad doonta saarneed doonta tiro labaatan labaatan qof marka maxay maxay tahay waxaa gediya ayaas leedahay doonta maadaama doonta maalmahan ay beledweyne runta aniga aad baan uxasuustaa aad baan uxasuustaa aniga webigana waa aqaana aniga oo qaabkiisa waa aqaanaa doomanka waa aqaanaa ninka darawalkaa qalad uu sameeyey waxa doonta maarata oo baasha wada waa gartay qalad weyn uu sameeyey isheeg waan la hadlay weliba dhowr jeer baan la hadlay waxaa jirta meel webiga oo uga dara kalna keliga weyn keliga dhagax jibis oo tag ah oo biyuhu ay xawli ku socdaan marka waxay ahayd webiga ku dhex socday inuu keliga ku leexda keliga marka ku leexanayo doonta rar badanaa saarnaa rar badanaa saarnaa doonta doonta waxay bilowday biyo inay soo galaan oy qaybta hore ka soo galaan war biyaha soo galay doonta ha ku leexanayo kanaalka sababtoo ah kanaalka biyo badanoo wada oo aysan ka hortegi karin doonta oo hir fara badan leh mawjado fara badan ay biyuhu tuuraayaan sidii aniga uu sheegaya hal mar ku weeciyey keliga keliga saa markay ugu weecdeen biyuhu ay ka hor yimaadeen qaybta hore dhanaa biyo galay annaga dhexdaan joognay islamarkiiba waa qalibantay inteena dusha sare usoo baxday dadka badbaad intii kale waa ku dhintay dadka badanaana waxaa dhaa- dhaawaco dhibaateeya doonta marka een, sidee bay maxaa la yidhahdaa ee, dadku markii doonta gadoontay dadka maxay sameeyeen ma geeday qabsadeen ma een, ma gurye meesha kay dhawaan bartamaha weligaan taagnay nagula qalibantay baashu meel geed lagu qabsadaa ma noo dhaweyn waa dabaalanay waa dabaalanay waa dabaalanay kadib masaajid ayaa ku yaalla webiga dhinaciisa masaajidka dhexdiisa dhina masaajidka derbigiisa ayaan annagoo shan ruuxa ku dhegnay saddex ruuxna waxay ku dhegeen eh, meel geed ah midna mar dambaaba la helay saacad kadib aa la helay intaan asaaba ka badbaadnay meesha Een, maayarka dowladda hoose ama duqa magaalada beledweyne qeyb ayay ka ahayd marka sidee ayada loo soo badbaadiyey dhib badan kadib meeshaan kasoo masaajidkaasaa badan la badbaadiyey derbigiisa oo dhowr wiil ayaa masaajidka joogtay ku goodoonsaneed dhowrkii wiilaa gargaar noo samaysay dadkii masaajidka jooga oo ma aqaanan isaguna walaalayn masaajidka masaajid masaajid biyo hareereen oo dushiisa biyahay ku dhufanayeen oo ahay kolkaas ninaana qabatay Eh, in muddaana biyahan laha maaragtay ay dadku la dagaalamayan ay ku rafaaday maxaa la isdhihi karaa hadda dadka ku dhintay qiyaasaha markii loo fiiriyo
tirada ah tirada ugu yaraan toban ayaan dhigan yarta dumar hal gabara basaa ku jirta gaalo bas ayaa dumar ugu jirta laba dumar aaba noo saarnaad bay ku jirta maayarka iyo gabadhaas ayaa dumarka ah lasha wax saar
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa rediyo ergo qodobo kale ayaa inoo soo socda markanse waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan ku eegi doonno barnaamijka xalka waara oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka barakacay kuwa qaxootiga ku ahaa dibadda ee dalka dib ugu soo noqda iyo kuwa saboolka ah ma ka dhaqangalay deegaanada galmudug waxaa soo jeedinaya wariyaha rediyo ergo ee gaalkacyo jibriil cismaan cilmi
kulan wacan dhegaystiyae kusoo dhowow barnaamijka xaaladda xeryaha ee raadiyo ergo oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo waxaana idiin soo jeedin doona anigoo jibriil cismaan cilmi ah taxanaha xaaladda xeryaha waxaanu ku eegaynaa toddobaadkan barnaamijka xalka waara sida uu uga socdo deegaanada galmudug howlgalka xalka waara waxaa looga gol leeyahay in fursado wax soo saar loogu sameeyo dadka soomaaliyeed ee awooddooda dhaqaale ay hooseyso sida barakacayaasha waxaana galmudug uu ka bilowday bartamihii sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii qorshuhu waxa uu yahay in sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka si buuxda uga shaqeeyo galmudug oo hadda uusan ku xooganayn sida uu inoo sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka galmudug mahad maxamuud cali oo barnaamijkan aanu ku waraysanayno walaal xalka waara wax hadda ka wada deegaanada waxaa ugu badan eedaha runtii ra-iisul wasaare ahaan waqti waxaa jira aan shuru qabanay hay-adda la yidhaahdo w s d oo niri dadku waxay u baahan yihiin in loo sameeyo hadda markii dhibaata timaado oo abaari timaado in la sayldhaanyo maahane dadka in loo sameeyo hal waara oo xagga awood geliyo awood loo sameeyo xagga inay samaystaan beero oo beeraha xaggooda laga taaskuleeyo oo laga taaskuleeyo dhanka kaluumeysiga inay badda wax kasoo saartaan oo la tababaro oo loo sameeyo wax la yidhaahdo qaboojiyayaasha kalluunka lagu qaboojiyo kale oo si uu maaragtay wakti u yaalo runtii hay-addaas w s b waan mahad celinaynaa xagga beerahoo kale waxaa jira galmudug meelo kamid ah oo ay ka dhaqaajeen arrintaas oo dadkii la yidhi waxaa laydinka bixinayaa wax yar oo taakulee beero samaysta arrintu way bilaaban tahay laakiinse boqolkiiba shanba dham arrintaasi galmudug waxaa ka jira boqolkiiba shanba dham waa oran karaa wax baahida dabooli kara ama dhibaatooyinkii dhici jira hadday dhacaan wax kasoo qaad lama noqon karaan laakiin waxaa waa bilow baan isleeyahay ilaa waxaan ugu talagalay laba kun iyo labaatanka laba kun iyo koo iyo labaatanka inay wax la taaban karo soo baxaan insha allah marka mashruucaas hadda hay-aduhu ay wadaan maxaa loogu qabtay dadka soo barakacay mashruucaasi dad ma shaqaynaynin barakac gooni ah ama dad aan barakacinin wuxuu ahaa dadki inay yeeshaan oo adkaysi masiibada markay timaado markii abaar timaado waa la qaylinaya waxaa leeyahay hay-adaha caalamiga o dhan iyo injooyada kulli dadkana laga soo gaaro marka dadkii in loo sameeyo awood markii dhibaata dhacdo iyagu ay iscaawin karaan oo masalanba haddii qofkan beer sameeyo oo raashin soo saaro raashinkii hay-aduhu ay bixinayeen oo sida hay-adda cunada adduunka oo kale ay bixinaysay dadka gudaha laga iibsado si qofkii uu muraal ugu helo kasacdi wax soo saarka u badiyo kaydadna loo sameeyo arrintaas bay ahayd arrintii aan rabnay in oo ay ay dhaqaaqdo barakacayaasha ayagu waa arrin gooniya marka deegaanadan dee galmudugna barakacayaasha iyo dadka aan waxba haysan oo badanaa magaalada kusoo barakacay ama xawlihii ka dhamaadeen ama deegaanadu kasoo ka barakacay runtii way badan yihiin dadkaasna ilaa hadda wax ay maaragta sonaadaan oo noloshooda kafaalo qaada ma haystaan way jiraan hay-adaha caawiya waxaan dhihi karaa boqolkiiba in yar bay bay gaaraan oo maaragtay waxa ay hayaan siiyaan inta kale dee way iska joogaan marka dadkaas barakacayaasha oo weliba hadda xilli roobaadka lagu jiro oo magaalooyinka geesahooda jooga oo sidaa og tahay magaalo kasta hadda waxaan jooga anigu dhulka mareeb oo kale way jiraan barakacayaal gaalkacyo de ayagu tiraba ma leh dadkaas hoy fiican ma haystaan dacay iskaga jiraan hadda xilliga roobka galmudug fiican uga bilowday xagga cuntadii iyo nolosha iyada ciriiri ka ah waamisana hoygii iyo roobkii oo marna qabow jiro oo biyo socdaan marna kulayl jiro way banaanka iska fadhiyaan marka arrintaasi waa arrin uun u baahan wax kaqabad caalamiya hadda awood ahaan annaga ka gulmud ahaan waxaan ku daboolna ma hayno marka cid kasta a kuseysa waxaan ugu baaqaynaa inay arrimahaas wax ka qabtaan marka tan iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii oo aad sheegtay inaad shir weyn la yeelateen wada shaqayntiina iyo xiriirkiina hay-adaha barnaamijkan wada siduu ahaa hay-adaha waxaan odhan karaa wada shaqaynteeda iyo sida ay noola howlgelayaan runtii waa iska si uun macquul ah oo hadda hay-adaha inaa aada usoo jeediya ma rabo laakiinse galmudug ahaan lafteeda waa xoogaa iyada isku dibridkeeda xoogaa iska jirjiracsanaayo khilaafyo ragabaadiyey iyo wax iska kala carar cararayo baa iska jiray marka ilaa iyo iminka ma jiraan qoysas xeryihii ay ku barakaceen inti laga raray dib u dejin rasmi ah loo sameeyey maya ma jiraan ma jiraan waayahay marka ugu dambeyn waayo hor hore oo galmudug aysa jirin wax yaryaro ah dad jingabay loo dhigdhisay cawdaqa way jir jiraan meelahaas laakiinse wax hadda la sheegi karo oo dad oo intadibisi loo sameeyey guryo loo sameeyey oo meeshii liitay laga soo raal meel wanaagsan la keenay ku nool ma jiraan ilaa hadda marka ugu dambeyn goorme ayaa la filayaa in barnaamijkan si buuxda uu deegaanada galmudug uga dhaqan galo hadda waxaa laga yaabaa dee galmudug waa la socotaayo doorashooyinka waxay ku jiraa hawl cusub bay ku jiraa marka waxaan isleeyahay haddii hadda maanta caasimadii baa la joogaa haddii la doorto xildhibaano iyo madaxweyne ku-xigeen oo galo wasiire la magacaabo oo si hagaagsan oo midaysan hadda arrinta ku socota ay ku socoto hay-adaha iyo dhammaan arrimahaas kada ka shaqeysa waa lala fariisanayaa waana lala dhamaynaya arrimahaas inay ka shaqeeyaan waa lagu amrayaa runtii mana shaqeyn doonto in inta dadka madaxooda wax lagu soo qaato qofka uu suu rabo u maamulo si oo iyada hogaanka loo hayo meel kasta waxay u baahan tahay iyo sida ay uga qabanayaan loo sheegayo baa lagu wadi doonaa shaqada intaas ha inoo joogo barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan aanu ku waraysanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka galmudug mahad maxamuud cali oo ka waramay sida barnaamijka xalka waara uu uga socdo deegaanada galmudug waxaana barnaamijka idiin soo jeedinayay anigoo ah jibriil cismaan cilmi tan iyo kulanti dambe nabaddiino
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
weli rediyo ergo ayaad degaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta toddobaadlaha ah ee sicirka iyo suuqyada waxaa magaalada baydhabo ka soo diray waryaheenna muxuudiin xasan maxamed xusni
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sicirka iyo suuqyada oo aynu ku eegayno qiibaha la kala iibsanayo raashinka khudaarta iyo dalagyada dalka ka soo go'a ee suuqyada magaalada baydhabo ee gobolka baay aan ku horayno khudaarta kiilada baradhada ayaa suuqa magaalada baydhabo waxaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo saddex toddobaad ka horna kiilada baradhada maraysay shan iyo toban kun kiilada basasha tan waaweyn ayaa lagu kala iibsanayaa laba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah horeyna u joogtay laba iyo toban kun halkii xabbo oo bocorka ayaa suuqa khudaarta baydhabo ka maraya xilligan siddeetan kun halka horeyna u joogay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah qumbaha halkii ayaa baydhabo waxaa laga siisanayaa siddeed kun halka horeyna afar kun oo shilinka soomaaliga loo iibinayey muuska ayaa halkii xabbo baydhabo ka jooga afar kun halka horeyna loo siisanayay laba kun khadiijo mayow cali waxay ka mid tahay haweenka khudaarta noocyadeeda kala duwan ku iibisa suuqa lagu magacaabo dhuubay ee khudaarta lagu iibiyo ee magaalada baydhabo waxay raadi ergo u sheegtay in qiimo koror xoogan khudaarta uu ku yimi sababaha ugu weynna ay tahay khudaartii oo yaraatay iyo waddooyinkii oo rababka saameeyey gaadiidkii khudaartana magaalada si joogta aysan u imaan dhowey kusheenaan dhoweyda degegna baydhowna degegna suuq dhoweyga suuqla eraa oo baydhow ankawiin iyo qudaar ka gadaan waayahan haddii roob fara badan aa qubadi oo ilaahay heshiiku kooy shalguhen gobolka shabeelaha hoose iyo gobolka baay banaadir iyo shabeelaha hoose shalguhen haddii war la gadaa male kulli qudaarti shalgotay shalay wali raqiis la gadaay geeka qaalowen marka saas dartee roobka ilaahay sheena leesheena ma dhib kale oo la qabo male baawarka daai lix kun lix milyan shan milyan ka sheenay haddii may ka sheenay tum iyo laba milyan tum iyo saddex milyan suu afgoylaya ku qaada marka saas dartii qudaartiila shal goti tii oo ku qoysi dhinacan luuqna goti idolo tii ku qoysin goti ilaa boholumiyadoo shal guwees wali oo ku qoy gida wali inta ku qoyan hadii jidkuun armadoobay laamina ma qabno laamigayna una aangnay dhanka raashinka haddii aynu eegno suuqyada magaalada baydhabo kiilada bariiska ayaa baydhabo ka maraysaa shan iyo toban kun sokorta ayaa si la mid ah iyana shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga la siisanayaa kiiladii burka ayaa lix iyo toban kun ka maraysa baydhabo kiilada baasta dhadheerta ayaa baydhabo ka joogta siddeed iyo toban kun kiilada baasta makroniga ayaa maraysa kow iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah literka saliid caddayda ayaa la kala siisanayaa soddon kun halka literka macsaradana la siisanayo afar iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah mustaf yuusuf axmed oo ganacsatada magaalada ka mid ah ayaa sheegaya in qiimaha raashinka isbeddel uu jiro sidoo kalena gaadiidka ganacsiga ee muqdisho ka imaan jiray labadii toddobaad ee u dambeeyey wax raashiina aan keenin suuqyada baydhabo ganacsiga iyada iyada hata inshalsooda laakiin sababo badaacinki isbedelen oo hata marahayan intii oo wadooyinkan roob dhow baawurtahanugna makooyahayan raashinkana ada oo isba bedelay geemijaysadii horemee oo hata dadka badana qaalu eraan doolarkana saasoo kale iyadan qaalo lamilyan liboqol iyo soddon lamilyan liboqol iyo labaatan ama lambarahay qiimaha shidaalka haddii aynu fiirino literka bensiinka ayaa baydhabo ka maraya saddex iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka literka naftadana baydhabo uu ka joogo laba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah dhanka kale hilibka kiilada hilibka geela oo baydhabo aad looga isticmaalo waxaa la kala siisanayaa boqol shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada hilibka ariga ayaa baydhabo ka maraya boqol kun oo shilinka soomaaliga ah waxaana jira qiimo koror dhanka hilibka ah ugu dambayntii galaaska misigada iyo galleyda ayaa suuqa goda ee magaalada baydhabo waxa ay ka marayaan lix kun oo shilinka soomaaliga ah halka galaaska digirtaana baydhabo ay ka joogto saddex iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah guud ahaan dhegaystayaal waxaan halkan kusoo gebagabeynaynaa xubinta sicirka iyo suuqyada oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah muxudiin xusni
waa tahay dhegaystayaal weli rediyo ergo ayaad degaysanaysaan maalintii afraad waxaa magaalada muqdisho ka soconaya dibadbaxyo ay dhigayaan wadayaasha gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha caasimadda sababtana waxay ku sheegeen inaysan isaga kala gudbi karin degmooyinka qaar waddada dheer ee xidhiirisa banaadir ilaa dabka waddada marta degmada waaberi kuna tagta xamarweyne daljirka dahasoon sanca kaaraan iyo meelo kale ayay weli ka soconayaan dibadbaxyadaas iyadoo wadayaashu ay shaqo joojin ku dhawaaqeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku baxay gaadiidleyda islamarkaana uu kala hadlay joojinta rabshadaha wuxuu sheegay in arrintaas ay guddi u xil saareen rajana laga qabo in si nabadgelyo ah lagu dhammeeyo tabashooyinka gaadiidleyda dhinaca kale wadayaasha weli dibadbaxyada dhigaya waxay sheegeen in muddo toddoba bil ah ay waddooyinka xiran yihiin taas oo saameyn adag ku yeelatay noloshooda hoos u dhacna ku keentay dhaqaalihii ay ka heli jireen gaadiidka haddaba wariyaheenna magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan ayaa wareystay cabduqaadir axmed nuur oo xubin ka ah guddiga gaadiidleyda ee ka shaqeeya jardiinka iyo kaaraan wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u jiraan dhibaato badanaa jirto jiidadkii oo xiran waxaa arrin idoo meed la kala wareejaayo anukoo dhib ku shaqaynaya waxaa noola keenaa canshuur oo meel loo raacaan lahayn canshuurtaasi jiidkii waa xaraya kala wareegaa lagu leeyahay waxaa uu ka xariyaa jadiinka ka soo baxee iskool muqdisho ka xariya iskool muqdisho ka soo baxee shabeellow ka xariya canshuurna waa lagu weydiyaa meernaa ka soo baxee waxaa lagaa xirayaa mataqaa isbartiiba isbartiibaa ka soo baxee saldhigga bari saasaa kusoo gelaysaa saamaynta eedu ku yeelatay bal inooga sheekay marka hore waxay nagu yeelatay hoos u dhac dhaqaalo weyn waxaa waxaa dhacday inaan baabuurtintana samaysay weyn logana gala la'na dhaqaalihii gurigooba hoos u dhacay waxay baabuurta la gelin lahay o dhan ba waxay ku baxaysaa askari wax ka sii jidku bixi laaluusku dhiib ay ku baxdaa markii hore waddooyinka intay furnaayeen dhaqaalaha idin soo geli jirin tuula ka alxamdulilah wax nugu filnaan heli jirnay waxna baabuurkaan u dhigan jirnay waxna waa bilo jirnay marka tusaale waxaan rabnaa inaan ogaano qiimaha saxdaa tusaale markii hore maalinkiio kale suuq aad keeli jirteen oo kale waxaan keeli jirnay markaasi ti toddoba boqol sideed boqol aan keeli jirnay marka shidaal i laga baxsho biilkeena labada boqol waa keeliin
haddeer oo jidadka ay xiran yihiin oo aad sheegayso inaadan awoodin meel aad marto bal waxaa idin soo galay inoo sheeg hadda haddaad berigoo dhan haddaa baabuurka aadin waxaa shaqeeya shan boqol markaa labaatan iyo tano sheelka goys baa saddex boqol maxaa kuu soo hara marka baabuur maa loo dhigaa mase adaa biilayso waa shan boqolaa shaqaysay saddex boqol shidaa lagaga qaatay laba boqolaa kuusoo hertay meesha bisoojintaatoo shaaha cabiya badanaa cune qadaa cune waa ka dhiibta waxba kama soo helayan
waxaad bilowdeen in dibadbaxyaad dhigtaan oo cabashaad ku muujinaysaan imise maalmood ayaad wadeen hawshan waxaan wadnay muddo oo saddex beri ah oo beriga afar ay ku tahay ilaa mataqaanaa oo danta aan leenahay aan ka gaarno waa wadi doonaa cabashadayna
gaadiidka ayaad dhigteen sidaa haddaan ujeedno wax shaqaa meeshan kama socoto nolosha waxaad sheegtay in gaadiidka keliya aad ka dabaran jirteen xageed ka heshaan waxaad ku noolaataan haddii waxaa layihi haddii fuluq la arko faraabo farakaleefo naqaanina fuluq haddii la arko macnaha adiga adoo dhib baneed haddii dhibki dhibka lagugu daro dhibka hore waa hilmaamaysaa oo ku hay macnaha tiinaysa waaba hilmaamnaba inaan iska qadno ayaan ka door badnay intaa mataqaanaa aan silac ku shaqayn lahayn
hadda si gaar ah maalinkii afraad ayaa sheegtay dibadbax inuu dhacayo hadda dibadbaxi ayaa ku guda jirteen meelaha ugu badan ee dibadbax aad ka dhigaysaan waa xaggee maanta waxaa waaye jardiinka sanca fagax kaaraan meel walbaan ka dhigi weynaa meeranaaya xamarweyne
keliya waxa uu ku kooban yahay gaadiidleyda ka shaqeeyo caasiga sida aan ujeedo maya beri waan ka daraynaa waxaan ka dhigi doonaa wax oo b l oo dhan ma dhaafayna inay isla shaqeynaageynaa waxaa ka mid noqon doona mootooyinka inay isla shaqeyn berri afar maalmood ayaad mudaaharaadaysaan cabashadiin ilaa iyo hadda cid ka jawaabto ma jirtaa maba ujeedo dawlad oo mataqaanaa dadkeed udirinayso hadda soo baxayso maba ujeednaba oo dhahayso mataqaanaa waxbaa waa la xalaya arrimiina ama dhibkiina waxbaa laga qabana hadda uma jeedno
marka xal miyaad u aragteen in haddii cabashadiina laga jawaabi waayey idinkuna shaqalaan aad ahaataan gaadiidkaad dhigtaan mudaaharaadka aad wadaan ha waa wadaynaa marka laga tago dibadbaxyada aad dhigaysaan ma isku daydeen in aad raadisaan wasaaraddii gaadiidka dawladda inteeda kale maamulkai gobolka si dhibaatada idin haysata laydinkaga dulqaado wasaaradda gaadiid dhibka ugu badan bidaan abana saartaba barke waxay naga dhigtay leysinka waxay ka dhigtay laba boqol iyo konton doolar doolarna meeshaan laguma shaqeey shilin soomaaliya lagu shaqeeyaa ilaa hadda mataqaanaa idin lafkeedaaba dhibka ugu badanba idan oo naga soo gaaraaba ha leysin laba boqol iyo konton doolar eh oo qof maskiin ahoo b l wada leysin goosil hadda laba boqol konton doolar meel uu ka dhiyo ma hayo marka cabashadiina ugu badan ma wadooyinka idinka xiran ba mise waa lacagaha canshuura oo laydinku kordhiyay waxaa horta wadooyinka ugu daran waxaa ku xigta mataqaanaa marka adig waddadii ay kuu furan tahay ma harta aad bixi karto soo geli karto wax dhibaataa male wixii lagu saaro laakiin canshuurtiina waa kaa rabaa jidkan waa dhowr meelaan ka xiraa ma isqabato
tusaale dad badan oo muqdisho aan ku looneen ayaa jira wadooyinka xiran iyo sida xaaladdu ay tahana aan la socon bal muqdisho marka laga soo bilaabo ex control ilaa iyo kaaran wadooyinka meelaha ay ka xiran yihiin sida gaadiidka u kala shaqeyn bal haddaad noo sheeg
markaad ka soo raacdo madiina markaad soo raacdo korontada ku dhiga koronto mid kale ka soo raaca wuxuu ku keenaa mataqaanaa xamarweyn xamarweyna mid kale ka soo raacaysa wuxuu ku geeyaa mataqaana mirnaay mirnaay mid kale ka raaca wuxuu ku geeyaa kaalaan kaalaan mid kale ka raaca gubadloo ku geeya waa meeqa qarash a meesha hal baawla ka raaci jiray baawlka madiina kasoo tegi wuxuu tegi jiray suuqa xerka dheer uu tegi jiray ama xerka dheer hadaad tagto mid kale labaada ka raacaysa a marka qiimihii lagu raacaya gaadiidka waktigii hore iyo waktigan jidadka ay xiran yihiin maxaa iska bedelay waxaa iska bedela waxaa badanba midka hadda lagu raacaa badanba barkii bawlba meel uu joogaa saddex kuna ku raaca mid kale laba kun ku raaca mid afar kun ku raaca maantana midkaa rabaa beesow kaa rabaa xalka maxaad u aragtaan marka xalka waxaan oranayaa in dawladda ay cabashayna wax ka qabato sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo duqa magaalada
horay wadooyinkan waxay xirnaan sidaan la soconno dhowr bilood ayaa wadooyinka la xiray toddoba bilood wax isu socda maysan jirin muddada intaas la eg wax dadaalaha aad samayseen oo lagu furayo wadooyinka ma jiraan duqi hore allah u naxariistay injineeriis wuxuu sheegay inaan caasib baase laga qaadi karin marka intuusa dhiman ka hor oo ballanqaadkaas noo ballan qaaday khudbadiisana waa duubantay haddaa raadiyaashin ka raadsi waa keenaysaan haddaa dilmad waxaa la yidhi mataqaan laga qaado marka wax isqabtamaan duqi hore maadaama oo yidhi mataqaan lagama qaadi karo inta jeedadka laga furayo in haddana gadaashiisana laka duqan farays waa ayaan darro oo hadda timid waa
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiira internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo teknolojiyada la xidhiira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka farriinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban waa tahay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa rediyo ergo markanna waa xubinta qiimaha xoolaha waxaa sayladda jowhar ka soo diyaarisay waryaheenna maryan sheekh cabdi
dhegeysta kusoo dhawaaw qiimaha xoolaha oo saaka idinkaga imaanaya saylada magaalada jowhar ee xoolaha lagu iibiyo waxaan idiin soo jeedinaysaa anigoo ah maryamo sheekh cabdi haddaynu gudagelno qiimaha geela biramada waxaa la iibinaya soddon iyo laba malyan ratiga weyn halka suguntada la iibinayay siddeed iyo labaatan malyan iyadoo teersadana la iibinaya shan iyo labaatan ilaa iyo saddex iyo labaatan malyan qurbacda yaryar ayaa la iibinayay birimadiisa shan iyo toban malyan halka sugantada la iibinaya saddex iyo toban malyan koob iyo toban malyan ilaa iyo toban malyanna waxaa la iibinayay teersada qaalmaha dhaqaalka ee shan jirka ayaa iyaguna la iibinayay birimadiisa labaatan malyan sugantadiisa siddeed iyo toban malyan halka teersaduna ay ahayd toddoba iyo toban malyan ilaa iyo lix iyo toban malyan geela lagu qala saylada magaalada jowhar ayaa la iibinayay birimadiisa labaatan iyo saddex malyan halka sugantadu ahayd koob iyo labaatan teersadana waxaa la iibinayay sagaal iyo toban malyan dhinaca lo-da markaanu u leexano ayaa waxaa la kala siisanayay dibida saddex jirka ilaa laba jir deerdheeraha ayaa waxaa la kala iibsanayay toddoba malyan iyo shan boqol halka sugantadu ay ahayd lix malyan iyadoo teersadan la iibinaya afar malyan iyo shan boqol lo-da irmaanka ayaa waxaa la iibinayay birimadiisa saddex iyo toban malyan halka sugantadu ay ahayd koob iyo toban malyan teersadana waxaa la iibinayay sagaal malyan lo-da dubaaxa loo yaqaana hilibka ee loo dhoofiye magaalada muqdisho ayaa la iibinayay birimadiisa toban malyan halka sugantadu ahayd siddeed malyan teersadana waxaa la iibinayay lix malyan iyo shan boqol ilaa iyo lix malyan dhinaca ariga markaan u leexano ayaa saylada saakay waxaa la keenay ari aan ka badnayn boqol neef marka aad fiiriso waxaanan ka wareystay yuusuf axmed ducaale oo ka mid ah ragga dulaalada ee ka dulaala suuqa magaalada jowhar saaka waxaa suuqa lakala iibinaya ariga ari cadka birimada e laba malyan iyo siddeed boqol birimada laba malyan iyo shan boqol ilaa iyo laba malyan suguntada intaasoo kale ahay birimada iyo teersada idaha waaweyinkana laba malyan iyo shan boqol birimadiisa laba malyan iyo shan boqol laba malyan suguntada teersadana ilaa malyan sideed boqol waa tahay ariga ee arikawaanka layira ama ari dubaaxa ee kawaanka lagu iibiyo imsaa la iibinaya arikawaanka isagana waxaa la iibinaya malyan iyo shan boqol ilaa iyo malyan iyo laba boqol ilaa iyo malyan u dhexeeya birimadii suguntada waa tahay yuusufow maxaa keenay marka xoolihii in la waayo ari fiican uma jeedid meeshan halkan waa ujeedaa ari xaasa iyo wax yar oo aan badnayn ayaa ka muuqda suuqa maxay tahay sababtu wallaahi sababtu waxay tahay horta een, bilahan dambeynta arigu aad uu u yaraaday yacni cillado jira awgeed ariga xoogaa saddexdan bilood oo ugu dambaysa xataa wuxuu soo maray jirrooyin marka neefka dhiigila ahaa asigoo sayladaha dhan laga waayo waa arkaysaa hadda ariga yacni inuu ariga dhiigayla ilaa iyo ma imaanaysa suuqa sayladan dhan oo hadda aad u jeedid marka waxaa keenay haddana rooba baa da-ay een, dadkii marka waxay kula jeclaysanayeen neefkii u fakaday ama jirrada ugu fakaday ama yacni caatanimada ugu fakaday in oo yacni oo u soo dhiigaysto marka waxaa keenaa neefkii awal dadkii hore u dhaqaalaystay oo hoogadan oo kaleenta xilligan marka waxaa keenaa oo layskugu imaanaa neefku oo jarka eh waa iska soo bixinayeen dadka dadoo dad ma taha iska haysto marka sayladihii uu ka yaraadayba ariga marka waxaana keenaa in uu neefkii dhiigi lahay maadaama laga soo baxay xilliyo kulayl oo hadda roobkii la galay taasaa yacni aa- aad sababaysa inuu xoolaha yacni kor u dh- u dhacaan ariga marka bishii mawliidna xoogaa sankay nagu soo haysaa oo hadda waa waa loo xoolo gatooha balse laakiin xoolihii yaaba guuro ariga yacni meelaha laga keenaa ilaa iyo hiiraan ay noogu yimaadeen marka saameyn weynay nagu yeelatay maadaama yacni oo xoolihii awal ilaa iyo hiiraan jidka u furnaayeen jidadkii biyooyina biyaa gooy neefka yacni oo baawur la soo saari lahaa lugna laguma keeni karo marka saameyn weyni badan meeshii awal yacni oo dhaqaalo badan oo naga soo geli jiray hadda xoogaa waa oon hoosay u dhacday marka dhaqaalahayna aad waan sugaynaa insha allah inuu erg oo noo soo naqaysto dhegaystayaal intaas waxaan kusoo afmeerayaa xubintii qiimaha xoolaha oo saakiidii kaga imaanaysay magaalada jowhar tan iyo kulan dambo intaa iyo nabadgelyo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama aad warbixinnada aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaanadiinna waxaad xogtiinna talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan markana kusoo dhowaada codadka qaar ka tirsan dhegaystayaasha idaacadda ergo ee fariimaha noo duubay kuwaas oo ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxayuu salaamay bahda raadiyo ergo sanaan kadib magacaygu waa ciise daacad oo jooga shabeellada dhexe gaar ahaan tuulada qofteena roobaa noo da-ay alxamdulilaahi wax hayso ma jiraan waxdib la sheegi mayno balse waxaan hayso una koobka wax dhalinyaro ah shaqo la-aan dowladda waxaan ka codsanaynaa inay shaqo abuur noo samayso mahadsanidin ilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum radio ergo magaagay mayber larey idin sheegmad idin sheegmad saisag oo kamaga dheer idin dheer mayber hogahan degmada berdaar walaalow maybana qabsaday biyo fatahaade biyo fatahaadii banaha berdaar kubadadan oo daad ee webanan haayna gabalka boqolnan laayna mayba marahaayana geek gudu dharo hoolaa guud marka may boodsadana in ilahna biyasi gargaar badan dadka qahen mahaysadan mara kaneecooyin mahaysadan teendada galan dad hortaba manaha isku dan yaroo masaakin ahaayen markun en maamulka koonfur galbeedi dhammaan inti manaha muslimiin bee dama-aaso damaca bale howal dareemas mayba kuodsadana ini gargaarda geysi dadkas masaakinta oo meelo kabarakayen oo ol horba beelole iyo hoolalay haayeen hoolaha tamiildaagen wala biya kafatay asalaamu calaykum raadi ergosin salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo waan idin salaameen dhammaan waa cabdinaasir oo kasoo hadlaya gobolka hiiraan walaalayaal waxaa jirta beesha caalamka waxaan u sheegaynaa biibaxa daran baa jirto biibaxa daran baa jirto ummadii way barakacday dowladda soomaaliya iyo ummadda muslimiinta meel walbay joogto waan ka codsanaynaa ummaddan soo barakacday in wax loo qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo mahadsanid bismillaahi araxmaan araxiim waa cali maxamed xasan oo jooga degmada budiro halkan ayaa waxaa yimid ay faraha ka batay oo dhulkii maraya dadkan indhaha ka gelaya wixii uu arkana aan mirna ka tegin marka bahasaasna waayahan oo dhan waa laga digay iyo carru soo socday markaan anagu nagu soo aaday oo gobolka galgaduud anaga ro noo daay magacaygu waa kaise roob baa noo daayay alxamdulilah ilaah waana siiyey laakiin kaneeco malaria lagu dhaca kaneecana kaneecada inay kaneeca kaneeca anaga sheeganaa leh roob waa noo da alxamdulilah beeri waa jirta waxaa joognaa baar dheeraa joognaa asalaamu calaykum radio ergo waa idin sharaamay maxmed salaam waxaan ku suganahay magaalada dhusmareeb magacayguna waa maxamed roobkii deerka ayaa si lixaad looga daayay dhusmareeb kadib waxay reebeen dhiiqo isan ku socon karin dadka naafada ah aragga aan waxba ka arkayn isan ku socon karin dhibaato ay ku tahay iyo dadka lagu halo sidoo kale gawaarida xataa ma mari karto magaalada waxaan ka codsanaynaa dadka marka in dhiiqaada wax laga qabto hay-adaha amniga maamulka degmada ee caasimada dhusumareeb
asalaamu calaykum raadiyo ergo waad mahadsantihiin shaqaalaha idaacadda raadiyo ergo waan salaamayaa waxaan rabaa inaan ka hadlo roobka ka da-yo dalka soomaaliya gaar ahaan degmada balcad ee gobolka shabeelda dhexe aada iyo aad ayuu roobka maanta ilaa xalay ilaa saakay ugu da-aya alxamdulilah aada u fara badan ayaa jiro oo gudihii biyi ugu soo galeen waxaan rabnaa inaan ka codsano dowlada federaalka soomaaliya iyo tan maamulka hirshabeelle in gaargarow xoogan loo galo dadka yacni u dhowood fatahaada gobolkan shabeelka dhexe khaasatan degmada balcad dad badan ayaa jiro oo guryahooda inay ka qaxaan u dhow marka dhammaan hay-adaa ku shaqo leh waxaan ka horsanaynaa in yacni fatahaada webiga yacni gaargarow weyn loo galo asalaamu calaykum raadiyo orgo waa idin salaamay magacayga waa axmed duraan waxaan joogaa degmada cawdaq ee gobolka galguduud run ahaantii degmada cawdaq waxaa ka bilowday sidii caadiga ahayd ee soomaaliya loogu yaqaanayba oo markaasi xilli roobaadkii dayrta run ahaantii si fiican ayuu magaalada roob fiican ayaa ku daayay run ahaantii oo si weyn loogu diirsaday maalmihii ugu dambeeyay magaalada isku doomarayay run ahaantii taasina waa mid aada iyo aada u wanaagsan laakiin waxaad moodaa in marka aad fiirisay magaalada iyo qashinka iyo waxyaabaha lamidka ay dadka barakacyaasha ee degmada cawda xeryaha barakacyada ku nool inaysan haysan markaasi bacooyin ku filan iyo waxyaaba markaasi ay iska celiyaan roobka iyo dhaxan aada u daran oo dhacaysa sidoo kale in yacni meelihii qashinka dadku ay dhigayaan hay-adaha markaasi ka hortaga waxyaabaha qashi markaasi qashinka iyo weliba hay-adaha bixiya tendooyinka waxaan ugu baaqiyaa in ay dadka degan xeryaha barakaxyada magaalada cawda tendooyin gaarsiin aad baa mahadsanti raadiyo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
waa tahay dhegaystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka maxamed xasan iyo ilees cabdi ayaa soo jeedinaya halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka wuxuuna ku saabsan yahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa dalka uga tahriiba shaqo la'aan ay sheegaan inay ka jirto deegaanada ay ku nool yihiin waxay safar dhib badan oo khatar ah u maraan sida ay dalalka yurub u tegi lahaayeen si ay nolol fiican iyo shaqooyin uga helaan haddaba arrinta shaqo la'aanta ee ay ka tahriibayaan dhallinyaradu maxaa ka jira waana warbixin arrintan ku saabsan waxaana inooga soo diyaariyey magaalada hargeysa waryaheenna ilyaas cabdi guuleed xasan weligii ma baran xirfad lagu shaqaysto mana samaysan ganacsi yar oo noloshiisa iyo midda qoyskiisa uu ku dabaro wiilkan oo waxbarashada dugsiga hore sannadkii hore ka baxay ayaa aaminsan in hargeysa shaqola'aan ka jirto taasi beddelkeeda uu saddex mar isku dayey inuu ka tahriibo dalka si uu uga shaqo raadsado dalalka yurub fursadda keliya uu u arko inuu shaqo ku heli karo ayaa ah inuu dalka ka baxo shaqooyinka qaar baan adiga kuu qalmin aniga kuuli iminka ima qalmaya de way qof dee wax soo bartay baan ahaa qof maxaa dhahdaye maanahayn dee aqoon la-aan hayso oo shaqa nolosha debisig intuu xagga hoose kasoo bilaabo shaqo hoose intuu soo qabto markaa la odhan karo soo dalac waayo waxay noqonaysaa markaa aad halkan ku weydo waxba meel aanad garanayn inaad labada ku rafaado shaqada hoose aad kasoo qabato halkaas laga lagaa xaqirayo lagaa jidinayo ama lagugu xaqiro aqoon la-aan marka halkaa taala ama lagugu xaqiro xirfadda fuundiga korontada nijaaradda farsamada biraha nadaafadda iyo abuurista ganacsi yar oo dhallinyaro badan ku shaqaysto gudaha magaalada hargeysa waxa uu sheegay guuleed inaanu ku hamiyin balse uu jecel yahay inuu xafiis ka shaqeeyo si uu dad u maamulo shaqooyinkan uma arko inay anfacayaan naftiisa waxa uu u arkaa inay qabtaan dadka nolol ahaan hooseeya ee aan waxba baran shaqada uu yaraystay guuleed ee aanu aaminin inaanay anfacayn waxaa noloshiisa iyo midka qoyskooda ku dabaray khadar cawil nuur oo meherad tukaan ah ku leh xaafadda gacanlibaax ee hargeysa wiilkan wuxuu qabaa in shaqo kasta la qaban karo intaa ay ka soo baxayso midda sare meheradiisa waxa uu ku furtay lacag saddex boqol oo dollara khadar waxa uu ergow sheegay in dhallinyarada sheegay in gudaha dalka wax la qabtaa oolin aanay lahayn karti ay kaga shaqaystaan halka ay ku nool yihiin waxaa iga beejiyey shaqada aan haysto oo ah inaan anigu ku qanacsan inaan shaqaysan karo halkana kala soo bixi kara wax saan anigu shaqaystana ay ku xidhan tahay kulbaysan wuxuu helayaa saa laa jigeed qofku shaqo kasta oo isagu isku dayo inuu qaban karo way anfacaysaa noloshiisa waanu ku maaray waxay waxay sharaf qofku waxa uu sharafay inuu isagu shaqaysto sharaftuna waxay tahay shaqada ama mid yar qabo mid weyn qabo inta ta weyn imanaysana teer baa lagu gaadhaya waa iska fadhiya caqli maaha marka dukaan oo kalood ka shaqaysato ood adigu wax kala subaxdood wax soo saarataa dee waa sharaf maalinkii toban dollar ayuu ka faa'iidaa alaabaha uu iibiyey ee raashinka ah bishii waxay u noqotaa saddex boqol oo dollar lacagtaasi waxa uu ku caawiyaa qoyskiisa cabdisamed maxamed cabdilaahi oo ka shaqeeya kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda hargeysa waxa uu raadyaha ergow sheegay in dhallinyaradu ay waxbarasho muddo ku jiraan balse aanay jeclayn in xirfado ay bartaan si ay noloshooda u maareeyaan shaqooyinka bannaan ee aanay qaban dhallinyaradu waxaa ka mid a qurxinta guryaha renjiga nijaaradda mudalabnimada wastaadnimada darawalnimada iyo nadaafadda oo kuwa ugu badan ee dadka ajaanibka ee hargeysa ay ka shaqeeyaan arrintan waxa uu ku sheegay mid habnololeedka bulshada iyo qaabka fikrigu dhallinyaradu keeneen inay shaqooyinkan iska weynaysiiyaan taasi beddelkeedana ay bidaan in ay tahriibka ama safarka sharci darada u galaan qaaradda yurub somalilan dhallinyaro fara badan baa jaamacadaha ka soo baxa dhibaatada ugu weyne waddanka haysataa waxa weeye somalilan dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxayey waxa hamigoodu uu gaadhsiisan yahay nin waliba inuu shaqo tago xafiis iyo shaqo mansab sare inuu helo laakiin caqliyadda maskaxda dhallinyaradeenna inta badan kuma soo dhacdo in dhallinyaradu ay inta badan raadsadaan shaqooyin ay iyagu naftooda ku shaqaalaysiinayaan ehelkooda ku shaqaalaysiinayaan asxaabtooda ku shaqaalaysiinayaan waxaa la yidhahda small businesseska inta badan dhallinyaradeeda kuma fikirno adduunkana waxyaabaha ugu wanaagsan ee markaa runtii lagu horumaro marka waxaan odhan karaa oo xaqiiqa dhallinyarada ku dooda inay shaqola'aan ka tahriibaan waxa ay dalalka ay magangeliyada ku tagaan ka qabtaan shaqooyin hoose guuleed xasan shahar ayaan weydiiyey waxaa keenay isbeddelka mar haddii gudaha dalka ku qaban waayeen shaqooyinka ay diideen aad maxaa dhadayay lacag aan waxba haynaad ku heli karto ku heliso maxaa dhahdaye niyow dee wakti aan wax soo bartay oo tabac badan oo lasoo galay oo ma garanaysaa dee sidaan moodayey ay noqon waayey caqabado isoo guuleed markaa xirfadaha aad taqaana ama xirfadahan kuuliyada iyo wastaadada iyo nijaaradda iyo inta aad dee kuuliga haddaan tusaale kaas iyo tusaale kuuliga waxaad wax la qaadanaya lacag raqiisa oo xataa aan kafeen karaynba noloshaada maalineed nijaaradda iyo maxaa dhahdaye in electronic iyo waxyaabahan hadde farniturka iyo meelihii lagu bernay baa iyagana noqday meel si caqabado lagu geliyo maxaa dhahdaye xataa haddaad hesho waxay noqonaysaa inaad qaab familiya soo marto reernimo iyo
guuleed waxa uu ku dooday in dhinaca lacagta ay kaga badan yihiin dalalka loo tahriibayo oo shaqada gudaha lagu qabanayo qiimo hoose lagu qaato khadar cawin nuur ayaa arrintaasi ka soo horjeeda aaminsan waxa uu sheegay in qofku inta uu doono uu shaqaysan karo oo ay ku xidhan tahay arrintaasi hadba dadaalka uu sameeyo shaqadan anigu hayaa ilama hooseysa oo shaqo sarraysa waana ku faraxsanahay waana shaqaan u hayo bulshada bagaashkaan iibinayo intaas oo qoys ayaa ku tiirsan oo iyaguna faa'iida ku qaba oo sonkorta iyo daqiiqda ayaa waxaan bismiisayo intaasoo qoys oo danyara oo aan iibsan karin kii sonkor ah ayaan u miisayaa nusradal iyo nuskiilo marka waan ku faraxsanaya shaqadayda cabdisamed waxa uu raadyaha ergow sheegay in aanay jirin wacyigelin la xidhiidha barashada xirfadaha oo dhallinyarada la siiyo sidoo kalena ay yar yihiin goobaha waxbarashadaasi bixiya balse ay tahay in qofku si madax bannaan u barto arrintaasi ayuu sheegay in sababaha ugu badan ee tahriibka ay keento dhallinyaradana aanay shaqooyinkaasi ugu dhiiran marka waxaa jira shaqooyin fara badan oo runtii maanta somalilan fursado fara badan u ah ganacsiyada hoosena dee wax aynu xadidi karno in odhan karno kaas iyo kaa iyo kaa way ka badan yihiin ganacsi kasta hadday noqonayso meheradii dukaan la furto hadday noqonayso muxuu ahaa fikra yaryar oo oo lala yimaado sida tusaale ahaan in shan dhallinyaro inta ay lacag yar sugeeyaan in iyagu ganacsi furan karaan ama iskuullo waxbarasho ama goobo muxuu ahaa alaab soo dejin karaan marka waxa weeye ganacsiyadu aad bay u aad bay u farabadan ganacsiyada yaryar ee fikrada la furan karo laakiin mushkiladda innaga inta badan ina haystaa waxa weeye way way yar tahay dhallinyaradeenna maskaxiyin ku fikiraysa inay shaqooyinka yar inta ay wax ka bilaabaan shaqooyinka sare ay u ridaan innaga waddankeena waxaad ku arkaysaa wax laga khashaafayaa qofkiinu shaqeyn arday jaamacad buu ka soo baxaya waxuu ka xishoonayaa inuu ardaygaasyaro badan ayaa shaqooyinka hoose ka doorbida inay tahriibaan si ay shaqo wanaagsan u helaan iyadoo dhibtaa u horseeda inay nafahooda waayaan ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
hadday kulaaba joogin sow ilma jiibteen jeenantii ku siin lahayd jeenankamidii ku siin lahayd jeenantii ku siin lahayd jeenankamidii ku siin lahayd hadday kulaaba joogin sow ilma jiifteen ruxaad jalaatay oo beerjile cale jinnihinkama caliye ruxaad jalaatay oo beerjile cale jinnihinkama caliye hadday laabto kaajeedo laabtiisu hadday laabto kaajeedo laabtiisu adna jabkuma laabne
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhegaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadaydii ergawa